silin hormari walbarashada maamulka iyo weliba wasaaradda walbarashada hidaaya oo taalinda sare jubbaland xarunta wasaaradda walbarashada ka qabatay munaasabadda la wareegowka dugsiyada dowladda ee magaalada kismaayo weliba munaasabadda ku qeybgalay wasiirka wasaaradda walbarashada cabdinaasir siraar maax agaasimaha wasaaradda walbarashada maamulyaalka iskuulada degmada kismaayo iyo horwadayaalka wasaaradda walbarashada jubbaland agaasimaha wasaaradda walbarashada jubbaland axmed faarax cali caweys oon koreen ku hadalyana sharxay ujeedka guud ee la kuleeyey munaasabadan iyo haqaban qaabaday wasaaradda walbarashada jubbaland aada waxaan ugu faraxsanahay meeshaan wax kasoo bilownay waa wada garanaysaan badankiin iyo maanta meeshay marayso manaahiij kala duwan waan xasuusanaa hal iskuul oo waxaad arkaysaa oo intaasoo manhaj laga dhigaayo oo kala duwan waxaan xasuusanaa basudiin iyo gruub ku jiro xamara udiroolhana manhaj soo diyaariya oo maaragtay muddo ku maqnaa marka runtii waxaa farxada ah oo wax aada looga farxa ah inaynu maanta u fadhino inaynu wax midayno waxaan rabaa inaan idiin sheego dadka hawsha wadaya adkaynaya la rabo inay dadka soo saaraan waa idinka horena waa u wadeen haddana idinkaa wadaysaan annagu adeegii guud iyo wixii aada kor uga baahataan inaanu ka shaqayno unbaan rabnaa inaynu midowno baan rabnaa oo dad mido midow ah oo wada shaqeeya aan noqono oo isku xiran hal beyj wada akriya hal meel ka wada duula inaan noqono waynu rabnaa ujeeddadu waa intaasi boorka jafid iyo faras ulku dhufasho weeye ma aha in la baabi'iyo in la burburiyo in wax loo dhimo waxbarashadii meesha fog ka soo bilaabatay ee ahayd runtii hay-addii u horreysay oo soo kacda markii burburkii soomaaliya uu dhacay in maaragtay maanta wax loo dhimo ama la hagardaameeyo qorshuhu ma aha bal in la taageero oo wax la taro oo la tawjiihiyo oo la toosiyo oo shuruuc iyo maamul iyo kala dambeyn loo sameeyo un weeye ujeeddada ciddii wada jirtay un baana wadaysa sidii loo wada jiray unbaana loo wadaya wasiirka wasaaradda walbarashada jubbaland cabdinaasir seraar maax oo gebagabadii kuloonka xiri weliba usu ku hadlay muhiimadii ee latal wareegowka dugsiyada dowladda ee magaalada kismaayo isbedel aan rabno wasaaraddu inay iskuulaha tiro badan oo dee shaqaynayey ee hadda la soo wareegtay in aan sii dhexgalno oo iskuulaadkaas aan rabno in loo sameeyo yacni maamul maamul wayba leeyihiin haddana maamulka in lasii daadejiyo waxbarashada walaa layaal waxaan rabna inaan hormarino oo sida hadda ay ahayd si kasii fiican oo ay ku jirto maarata xilkasnimo iyo mas-uuliyad inaan wareegto annagu maadaama mas-uuliyadaan qaadnay aanan iskuulaadkan waan maamulaynaa ka wasaarad ahaan hawsha inaan ka wada shaqeynaan doonaynaa waxaan doonaynaa qof kasta oo halkan jooga oo mas-uula hawsha inuu nagala shaqeeyo oo waxbarashadii iyo tayadii statekan lagu yaqaanay ee halkeeda kasii socoto haddii ilaa yidhaahdo ma doonayno in dad si gooni a intay wax u waxeeyaan barnaamijkaas la waxeeyo oo la carqaladeeyo ma doonayno waxaan doonayna waxaa weye wax dan guuda wasaaraddan maanta anigaa jooga berita qofkaa laga yaabaa inuu yimaado adduunkuna waaba da sidaa maamulaha jooga meel waa sidaa wixii waa laisdaba socdaa laakiin waxaan rabnaa wax taariikhda gala oo muhiima oo macno leh oo la dhihi karo waxbarashada halkaasi gaadhay hadda labadii sane ugu dambeysay ogtihiin iskuulaadkeennan yaa ugu fiicnaa qaranka imtixaanaadka la qaaday jubbaland baa ugu fiicnayd kiis hadda iyo kii ka horreeyeyba wasaaradda walbarashada jubbaland yaana si rasmi in la wareegtiyey iskuuladii barsamaadka iyo gacanta ka haytay dowladdii dhehe ee dalka soomaaliya taasoona koran qaadasa horumarka walbarasha